faslun fi lirsi bilwalaa waxaa halkan uu sheekhu kaga hadlayaa dhaxalka walaha lagu dhaxlo walaha oo aynu soo tilmaanay inuu yahay yani waa waxaan maanta jirin oo sidaa daraaddeed baa laga yaabaa inaanay dadku aada u fahmin adigu xuquuqda uu ku yeelanayo masalan qofka addoon xoreeya waxyaalaha xuquuqda uu ku yeelanayo ee addoonnimada iyo dhibta uu ka fakiyey uu ku yeelanayo ayaa weli ayaa ugu sugnaanaya oo macnaha haddii cid kale loo waayo isaga ayaa dhaxlaya oo xuquuqo fara badan buu ku yeelanaya waxaa markaa sheekhu ihi man qofka laa casabata lahu qaraabo aanay u sugnayn binasabin nasab ugu qaraabo ah walow aanay u sugnaaday muctiqun midoo xoreeyey famaaluhu maalkiisu aw ilfaadilu ama ka soo dheeraada can ilfuruudi faralyaalka ka soo dheeraada lahu isaga ayuu u sugnaaday rajulan kaana nin ahaaya oo imra'atan ama haweenay ahaaya waxaa sheekhu leeyahay qofka geeriyooda isagoon qaraabo nasab aan lahayn laa casabata lahu binasab qaraabo iyo xigaal nasab ugu xigaala ama ugu qaraabiina aanay jirin isla markaana leh muctiq iyo mid xoreeyey oo ninkani wuxuu ahaa nin lasoo xoreeyey buu ahaa oo addoonnimo soo maray famaaluhu maalkiisu ninkaa maalkiisu ninkaa maalkii ninkaa dhintay maalka uu ka dhintay oo dhan aw ilfaadilu can ilfuruudi ama haddii masalan cidduu farad ahoo farad wax ku dhexlaysaa ay jirtay marka in ciddaa faradkee faradkeeda qadato wixii ka soo faadil noqdaa ee dheeraad ka soo noqdaa lahu qofka muctiqee xoreeye ayuu u sugnaaday rajulan kaana oo mira'a ama nin ha ahda kaa u xoreeyey ama ruux dumara ha ahaado qofkaa xoreeyey ayuunbaa dhaxalkiisii yeelanayaa haddii la waayo cid qaraabo ah maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi xadiidka bukhaari inama alwalaau liman actaq walaha wuxuu u sugnaaday cidda xoraysay ee xornima ay ka timi ama ha labada ama hadda digaado welibana xorayntu dee waxa weeye waa nimcayn qofkii loo nimceeyey oo qofkani gallad iyo gacan u tirsaday oo uu ka fakiyey addoonnimadii iyo dhibtii haysatay waanay ka siman yihiin arrinkaasi marka la eego xagga gabadha iyo xagga ninka xaggii dhaxalkana markaa iskaga mid bay ka noqdeen sheekha ibnu mundir la yidhaahdaana ijmaac ayuu kusoo naqliyey in masaladaa lagu ijmaacsan yahi nasabkana waxaa loo horeysiiyey dee nasabka ayaa ka awood badan xadiidkana rasuulku sal l sl alwalaa luxmatun ka luxmati nasab waa sida nasabka oo kale ayaa rasuulku sala la ala slam yidhi haddaba wuxuu sheekhu yihi fain lam yakun fain lam yuujad haddaan la helin kaani marmarka qaarkood sidaynu carabiyada ku naqaanay marbay ismi qura qaadataayo taamaa la yidhahdaa hadig goraale kaanada meelahan ku badan ama yukuntani tii taamada ahayd bay u badantay fain lam yakun yuujad haddaan la helin muctiq baan la helin falicasabatihi kaa muctiqa casabadiisii binasabin ugu casaba almutacasibiina bianfusihim ee nafahaantooda u casaboobay laa libintihi iyo wa uktihi maya wa tartiibuhum istabadhigoodi iyo tartiibtoodana ka tartiibihim fi nasab sidii nasabka ay u tartiibsanaayeen weeye laakiin alahar qowlka adharkii waxa weeye ana akha almuctiq iyo waibna akhiihi yuqadamaani in laga horumarinayo calaa jaddihi awowgii in laga horumarinayo weye waxau sheekhu leeyahay haddii la waayo muctiqii ayaa la waayey oo aanjoog wuu jiray oo ninkan waa la xoreeyey isagiiba aan noolayn yaa dhaxalkii yeelanaya ninkiina qaraabo looma hayo kii dhexlayena ayn xoreeyena waa dhintay falicasabatihi kaa muctiqaahee xoreeyey qaraabadiisii ayaa dhaxalkii yeelanaysa binasabin weliba ugu qaraabaa kan uu xoreeyey ciddii nasabka ugu qaraabada ahayd ayuunbaa yeelanaya almutacasibiina bianfusihim ee ayagu naf ahaantooda u casaboobay caasibun binafsihi ahaa baa loo jeeda caasibun binafsihi ahaa oo casabada nafdana dee waxaynu nidhi waa wiilasha iyo aabbahayaasha ama jihatulbunuwa iyo jihatulbuwa jihatulukhwa iyo jihatulcumuuma intaasay lahayd intaa ciddii ka timaada ayay ahayd laa libintihi wa uktihi inantiisii iyo walaashii maya oo bimacnaa uu ku ishaarayo casabatun bilgayr iyo casabatun maca algayr bintadaasi hadday doonto walaalkeed hala joogto ukhtaasi hadday doonto walaalkeed hala joogto oo casabatun bilgayr bay noqonayn ama cid kaleba hala joogto markaa waluhu uu ka daciifsan yahay nasabka markaa waxa qaadanaya unbuu leeyahay haddii kii muctiq ahaa la waaye qaraabadiisii weliba casabadii casabatu binafsi ahayd ayuunba qaadanaysa wa tartiibuhum tartiibta haddaba casabatu lmuctiq ninkan uu xoreeyey qaraabadiisa sida loo kala tartiibinaya in laysu daba dhigaya waxa weeye ka tartiibihim fi nasab sidii nasabka ay isu daba yaaleen nasabka sidii loo kala tartiibinayey ayuunbaa halkan loogu tartiibinaya oo ibnu lmuctiq ka xoreeyey inankiisa ugu horeynaya ka inankiisaa ku sii xigay aabihii baa ku xigay awowgii baa ku xigay dee masale ay halkan isku khilaafsan yihiin ayuu sheekhu inoo sheegay wuxu uhi laakin alabhar laakiin si adharkii waxa weeye ana akha almuctiq wabna akhiihi yuqadamaani cala jaddi haddii ay meesha joogaan masalan ninkii igu xoreeyey walaalkii ayaa joog iyo awowgii ama waxaa joogaa inanu adeeru yahay iyo awowgii labaduba way ka horu marayaan awowga oo dhaxalka waxa yeelanaya uun akha ama ibnu akha ayuunbaa yeelanaya laakiin xagga nasabka maxaynu ku haynay dee akhana haddii uu la-ab yahay ama uu shaqiiq yahayna inay qaybsan ibnu akhana inuu xijaabayey ibnu akhana inuu xijaabayey oo marka halkaa waxa loo hayey masalada ijmaac baa loo hayey ibnu akhu markaa aanu ku dhacaynin jadka ay qaybsanayaan ijmaac baa loo hayey halkan ijmaac ma jiro qiyaas baa markaa loo weecday oo bunuwadu inay ubuwada ka xoog badan tahay albunuwatu aqwa min alubuwa qiyaaskaasaa markaa loo leexday halkan ijmac baa jira halkan ijmaac ma jiro fain lam yakun lahu haddaanay u sugnaanin casabatun wax casaba ayaan u sugnayn falimuctiqi lmuctiq ka xoreeyey kii xoreeyey ayaa yeelanaya uma casabatuhu intaa dabeedna qaraabadiisii kadaalig saas oo kale waxau sheekhu leeyahay ninkii muctiq ahaa ee ninkan dhintay ee cid loolaayahay xoreeyey baan casaba ahayn isagii lama hayo casabadiisi iyo qaraabadiisiina lama hayo wuxuu leeyahy bal ha la eego ha la yidhahdo kan xoreeyena cidima sii xorayso haddii markaa cidda xoraysay kan uu xoreeyana loo helo falimuctiq ilmuctiq kan dhintay kii xoreeyey kii sii xoreeyey ayaa dhexalkiisa yeelanaya uma casabatu ama uma casaba uma licasabatihi wuxuu usugnaaday haddana qaraabadiisii muctiqu lmuctiq casabatu muctiq ilmuctiq ilmeyit yani ka dhintay kii xoreeyey kii xoreeyey qaraabadiisii ayaa yeelanaysa kadalik sidaas oo kale sidee yani dee sidii tartiibtii casabatulmuctiqa loo tartiibiyey ayaa casabatulmuctiq ilmuctiqna loo kala tartiibinaya wey fain lam yakun lahu haddaanu u sugnaanin muctiqi kii u xoreeyey casabatun qaraaba uma sugnaanin falmiraahu ama famaaluhu maalkiisu limuctiqi lmuctiq kan uu xoreeyey kii xoreeyey baa yeelanaya uma intaadi casabatu casabatu muctiq ilmuctiq kan maydka xoreeyey kii xoreeyey qaraabadiisa ayaa yeelanaysa kadalik sidaas oo kale oo saasaa loo kala tartiibinaya walaa tariu ma dhaxasho imra'atun haweeney biwalaa-in kuma dhaxasho ilaa muctaqaha kay xoraysay mooyaane oo ama muntabiyan ilayhi kaa mid usoo nasab sheegtay binasabin aw walaa-in nasab ama wala usoo nasab sheegtay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu haweeney wala kuma dhaxasho oo baabulwalaa ma soo gasho ilaa kay xoraysay ilaa muctaqaha kay xoraysay iyadu mooyaane ka ay xoraysay ayay inbay welihiisa yeelatay inama alwalaau liman actaq welihu wuxuu u sugnaaday cidda uu xoraysay taasi waa mid ow muntamiyan ilayhi ama cidda u soo nisbo sheegata ilayhi ilaa muct- muctaqiha kay xoraysay cidda usoo nisbo sheegata binasabin ugu soo nasab sheegata ow walaayin ama wala ugu soo nasab sheegata masalan kii ay xoraysay welihiisa way leedahay kii ay xoraysay mid usoo nasab sheegtay inankiisii oo kale welihiisa way leedahay oo welo way ku dhaxlaysa ama kii ay xoraysay mid welo ugu soo nasab sheegtay oo isna u sii xoreeyey kii xoraysay mid u sii xoreeyey oo welo saa ugu soo nasab sheegtay kaana dhaxalkiisa way yeelataa welo intaa midaan ahayn kuma dhaxasho markaa casabatu nasab casabatun binafsi baanay halkaa ka noqotaa casabatun binafsina dumarku halkaas ayuunbay ka soo galaan walaysa fi nisaa'i qurun casaba ila alatii manat bicitqi raqaba waa halkuu racbiyadu ka lahaa dumarka oo dhan casaba casabatu nafs kuma jirto ila alatii manat bicitqi raqaba taa iyadu galladaysatay qoorta xoraynteeda mooyaane walaa tariu ma dhaxasho imra'atun haweeney biwalaayin welo kuma dhaxasho ilaa muctaqahaa kay xoraysay mooyaane ow muntamiyan ilayhi ama mid u soo nasab sheegtay ka ay xoraysay binasabin ugu soo nisbo sheegtay ow walaayin ama welo ugu soo nasab sheegtay faslun fii miiraasi ljaddi maca alikhwati waalakhawaat halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa dhaxalkii awowga iyo walaalaha laba ama kuwa dhadig bal siday muxu dhexlayeen yacni waxay culimmadu yidhaahdeen ka hadalka dhaxalka awowga iyo walaalaha laga hadla arrin khatar ah makhatiira ayay xagga dhaxalka ay ahayd masalooyinkiisuna aad bay isu khilaaf banaayeen xagga saxaabada iyo kuwii ka dambeeyey sidaa daraaddeed baa waxay ka digi jireen in la dhex galo oo waxaabaa soo aroortay xadiis ay culimmada qaarkood rafciyeen ase la tilmaamay inaanu marfuuc ahayn cali bn abi aalib iyo cumar bn khadaab mid ahaantoodun laakiin uu yidhi culimada qaarkoodna ay xadiis ku sheegeen ajrawkum calaa qasmi ljaddi ajrawkum cala annaar kaydinku dhiiran awowga iyo walaalaha faragelintooda iyo xuqaybintooda waa ka naarta idinku dhiiran ayuu waxaa kaloo cali laga wariyey inuu yihi man saraba an yaktaxima jaraasiima jahannam falyaqdi bayna aljaddi waalikhwa ninkii aada u jecel ee laga keli laayahay inuu jahanamo gunta u galaa isagu ha isku doonta uun awow iyo walaala inuu kala xukumo ibnu mascuud baa isna laga wariyey inuu yidhi war bal waxaa doontaan ee masalooyinkiina aada adaga iweydiiyo o bal awowga iyo walaalaha iga dayaa lama barakeeya marka waxay yidhahdeen de waa intii hore ee aan de culimo culumta dee aan la qorin ee aan la diiwaangelin ee maskaxda un dee layskaga qabanayo badideeda ayuunba iska ahayd mooyaane de hadda waaba masaa'ilkii waaba la yska koobayo badidoodii waaba iska wada qoran yihiin oo wax sidaa looga sii baqdo ma aha marka waanay isku khilaafeen qaabka markaa loo dhaxal siinayo ama sida awowga iyo ay yihiin oo ciddii horeysay awowye walaalo dhaxal siisay cumar bin khadaab bu ahaa baa la yidhi marka culamada qaar waxay idhahdeen awowgu aabbo oo kale ayuunbuu la mid yahay oo walaalihii laba iyo kuwi dhadigaa wuu xijaabayaa abubakar iyo ibnu cabaas iyo caaisha iyo qaar fara badan ayaa sidaa laga wariyo madhabka abu xaniifana waa sidaa inuu awowgu xijaabayo maxaa yeele waxay dhaheen awowga aabbo waa la yidhaahdaa midda labaad sudus buu qaataayo macalibni iyo ibnulibni hadday la joogaanba waxaan leeyahay suduskana wuu qaataa oo hadduu kuwaa la joogo suduskaasuu qaadanaya si aabbaha oo kale marka walaalaa wuu ridayaa bay yidhahdeen madhabka labaadna waxa weeye maye wuu la wadaagsanaya walaalaha cumar bin khadaab iyo cusmaan iyo zayd ibnu haabit iyo jamaaco kaloo fara badan oo saxaabada iyo taabiciinta ka mid a ayaa iyaguna sidaa ku tegay saddexda imaamee kale abu xaniifa wixii ka soo hadhay iyaguna sidaas ayay qabaan haddaba wuxuu sheekhu yidhi ida jtamaca markay kulmaan jaddun iyo waikhwatun wa akhawaatun awow walaalo lab iyo walaalo dhadig oo liaabaweyne ow liabin ama maydka xaggooyo xagga aabbay ka walaalayihiin ama xagga aabba unay ka walaalayihiin bal fandur fa fiihi tafaasiil bal hadda u fiirso tafaasiil baa ku suganay fain lam yakun macahum haddii aanu la jirin duu fardin mid farad leh haddaanu jirin falahu akar wuxuu leeyahay ka badan min ulusi maal maalka ulukii wa muqaasamatim iyo inuu la qaybsado ka akhin inuu la qaybsado fain akhada ulua uluka hadduu qaato falbaaqii lahum inta soo hadhayna ayaga ayaale waxau leeyahay sheekhu haddii ay kulmaan awow iyo walaalo lab iyo kuwo dhadig oo meydka ay xagga aabba iyo xagga hooyaba ka walaala yihiin ama ay xagga aabba un ka walaala yihiin kuwa liumkaa wuxuu uga reebayaa iyaga awowga xijaabayey laba xaaladood bay marka hore yeelanayaan bal in dadkii duu faradka ahaa ee faradka wax ku qaadan jiray ay cidi kala joogto iyo inaanay cidi la joogin ka wuxuu inoo soo horeysiyey sheekhu marka aan cid duu faradi la joogin haddii aan cid duu farad ah oo farad wax ku dhaxashaa aanay la joogin ee awow iyo walaalo sooca uun ay yihiin awowgii laba arimood midkood buu leeyahay alakar min ulusi jamiic ilmaal maalka oo dhan oo saddex loo qaybiyey meesheed iyo wa muqaasamatihim ka akhin inuu akhnimo ula qaybsado laba unta u dheef badan mar haddaan wax dufaradi joogin oo waxaa goobta isku hareeray ay yihiin awowyo walaalon laba ayuunbuu door leeyahay sidaasunbuu eegio hadduu is yidhaahdo farabadnidooda marka horeba adoo ulus la baxaa kuu roon uluskaasunbuu la bixi hadduu is yidhaahdo adoo isgaabiyo oo maanta walaal iska dhigaa kuu roonna walaalunbuu iska dhigi oo kolba labada tii u roon ayuunbuu yeelayaa halkaa markaa sagaal masalo ayaa ku jira muqaasamadu inuu la qaybsadaa waxay u khayr badan tahay shan suuro muqaasamadu waxa muqaasamadu waxay uga khayr badan tahay inuu maalka tuluskii qaato shan suuro waxay u sinmaan saddex suuro saddex suurona way u sinmaan hal suurona waxa u fiican tuluska waa sagaalkaa afar iyo shan marka haddii aynu masalan shantaa masalo aynu sheegno markay muqaasamada sulusulmaalka ay uga khayr badanaysaa haddii aynaan mitaal kale aynu qaacido kale aynu dhigno waa marka ay labanlaabkii ka yar yihiin labanlaabkii hadday ka yaraadaan waxa u khayr badan inuu la qaybsado ka akhin ula qaybsado misaal ahaan waa awow iyo ah jaddun wa ah waa hal awow awow iyo walaal ama jaddun wa ukhtun waa awow iyo hal walaal ah ama jaddun wa ukhtaan awow iyo laba walaaloo keliya laba habloodoo keliya jaddun wa halaatu akhawaat awow iyo saddex hablood oo ay maydka walaaliyihiin jaddun wa akhun wa ukhtun awow iyo inan iyo inan ay walaala yihiin shantaa masalo waxaa u khayr badan muqaasamada inuu la qaybsado oo misaal ahaan marka ay yihiin awowyo walaal dee inay laba ka kala dhigtaan baa u roon haddii la sulka qaato saddex inta laga dhigo ayuu mid qaadanaya walaalkiina labu qaadanaya marka waxa u roon inuu maanta la qaybsado jadun waa uktun waa awow iyo inan qura dee maalkii saddex intay ka dhigtaan ugu laba qaadan iyo intay mid unbay qaadan haddii laakiin ulus la yidhaha sida cagsigeed bay noqona inantuna labay qaadanaysa mid bay qaadanaysa jadun wa jadun wa ukhtaan waa awow iyo laba hablood isagana marka laba hablood laga soo qaado maalkii afar un baa lagu dhi loo qaybino isna laba un bu qaadan hablihiina midba mid un bay qaadan haddii laakiin sulus la yidhaahdo dee inta lix loo qaybiyo ayunbu isna laba qaadan afarta kalena habluhun baa qaadan jadun waa alaau akhawaat waa awow iyo saddex hablood oo maydka ay walaala yihiin maxay noqonayaan tiradoodu markaa shan bay noqonaya isagina marka laba hablood laga soo qaado shan bay noqonayaan maxaa uroon markaa masaladii marka shan lagu dhisay isla labunba qaadan hablina mid mid unbay qaadan laakiin haddii thulus la yidhaahdo dee inta lix lagu dhiso ayunbuu mid qaadanaya waaxidun min sita iyo waaxidun min khamsa dee waxaa badan waaxidun min khamsa badan markay yihiin awow iyo inan iyo inanay maydka walaala yihiin markay yihiin masaladu shan un bay ku dhismaysaayo labadoodana mid labun bay qaadan inantuna midun bay qaadanaysaa haddii se thulus la yidhaahdo dee marka horeysaa xabadun buu isagu qaadanaya ka shantaa masalo waxaa la idhaha muqaasamada ayaa u khayr badan inuu qaato saddex masalo waxa u siman muqaasimiyo ulku waa isugu mid way u siman yihiin waa markaa ay taasina labanlaabkii u yihiin intaa aynu sheegnaba labanlaabkii way ka yar yihiin markana waa markay labanlaabkii u yihiin waa maxay waa awow iyo laba walaalo laba walaalo oo lab hadday qaybsadaan ay saddex ka dhigtaan iyo haddii la yidhaha ulba waa isku mid waxa weeyaan masalada labaadna awow iyo afar hablood afar hablood iyo awow dee awowgiina marka laga soo qaaday isna laba lixun bay isku noqon haddii ulus la yidhaahdana waa oo lixdaa loogu dhisanaa dee labadiisa sunbuu qaadan haddii la yidhaha san kalaa loogu dhisana labadiisa sunbuu qaadanaya ta saddexaadna waxa weeya awow iyo walaal iyo laba hablood laba hablood iyo inan iyo awow haddii muqaasamo la yidhahdo dee labadan hablood midmaa laga soo qaadiy oo saddex inta lagu dhiso ayuunbay habluuna mid qaadan labadooda midba mid buu qaadan haddii ulus la yidhahdana waa saasi leegu saddexdaa masalena uluska iyo muqaasamadu way u siman yihiin halkaasi waxa weeye shan iyo saddex waa sideed waxaa jira meel ay ayana u khayr badan tahay ulusku muqaasamada uga khayr badan yahay ayada waa markay misle yihiin labanlaabkii waa markay ka badan yihiin suurooyinkiisuna maba soo koobmaanba oo waa maxay awow iyo shan hablood ay walaala yihiin awow iyo saddex hablood iyo inan ay walaala yihiin awow iyo toban walaalaa labanlaabkii un ka badi masaladaasna waxaa la yidhahdaa waxaa u khayr badan inuu marka horeba isagu yidhaahdo waalid baan idiin ahayoo intaasaan iska qaadanaya hadduu kalau ku dhex dhaco waxba ka qaadi maayo faramadhnaan buu kala tegi ile markay toban marayaana isna ku koob iyo toban noqdo iyo in wixiiba la isku duudubo saddex inta loo dhigay isaga marka horeysa meel mid loo dhigo saasaa u fiican marka wuxuu sheekhu yihi fain lam yakun haddaanu ahayn macahum la jirkooda duu fardin haddii aan mid fardi aanu la jirin falow waxa u sugnaaday alakharu ka badan min hulusi lmaali maalka huluskii maalka ul maalkoo saddex loo qaybiyey min hulusi jamiic ilmaal maalkoo saddex meed loo qaybiyey meeshii inuu qaato iyo wa muqaasamati inuu la qaybsada ka akhin walaale inuu ula qaybsado kolba tooda u badan buu yeelanayaa oo shan masalana waxaynu muqaasamada ayaa u khayr badan hal masalena ulukaa u khayr badan saddexna waa u siman yihiin waa sagaalkaa masalo fain akhada hadduu qaato haddaba aulusa ulukii ayuu qaatay isagu ulukii ayuu la tegey falbaaqii inta soo hadhay lahum walaalaha ayay u sugnaatay oo lidakari mithlu xadi lunhayeyn laba dhadig dheefdood ayuu midkii labaaba u yeelanayaa wain kaana hadduu haddaba yahay wain kaana wain wujida haddii la helo mid farad leh falow waxa u sugnaaday alakharu ka badan min sudusi tarikati tarikada suduskeed iyo wa hulusi lbaaqi baaqiga huluskii waalmuqaasamati iyo la qaybsi kolba kooda badan ayuunbuu yeelanaya u qaadanaya waxuu sheekhu leeyahay haddii la helo waxaan idhi masalooyinkaa hore waa markaan cid farad wax ku dhexashaa joogin haddii haddaba la helo duu farad haddii la helo mid farad wax ku qaadanaya haddii la helo oo uu la joogo waxaa kaloo jirta dadka duufaradka ah ee ay suurtagalka tahay inay awowiyo walaal la kulmaani waa lix iyo laftoodu waa wax kooban maaha wax badan waa hablihii maydku u dhalay banaatulibnigii u awowga u ahaa ummadii iyo jadooyinkii hooyadii iyo ayiinkii iyo zawj iyo zawjadii zawj wa zawja zawj wazawja waljadda wlum wabintu sulbi wabintu libni lixdaa weeyaan dadka duufaradka ah ee ula kulmi karaaye haddii duufaradka lixdaa ka midii uu joogo falahu lakar wuxuu leeyahay ka badan min sudusi tarika wuxuu eegayaa uun tarikada oo dhan suduskeed oo sudusku markaaba iskala walwaaliba wasulus ilbaaqi waxa soo hadhay buu haddana marna saaweegiyo haddii intaas soo hadhay suluskeedu u khayr badan yahayna kaasuu qaadan walmuqaasamati iyo haddii muqaasamadu ay u khayr badan tahay oo isidhaada xaggan ay dheeftu ku jirtaa saddexdaa kolba toodii u dheef badata ayuunbuu yeelayaa markaa sudusu tarika iyo thuluth albaaqi iyo muqaasama halkaasi waa saddex iyo inay saddexduba u sinmaan mararka qaarkood saddexduba way u sinmaan waxa weeye waa afar inay sudusu tarika iyo thuluth albaaqi u sinmaan in sudusu tarika iyo muqaasama u sinmaan in muqaasamo iyo thuluth albaaqi u sinmaan halkaasina waa saddex toddobay markaa halkaasi masalo ayay noqonaysaa toddobadaa masalo ayaa waxaa lagu dhufanayaa ikhwadan la joogta inay abawen yihiin iyo inay la-abin yihiin iyo inay labadaba isugu jiraan halkaasaa markaa ay ku noqonaysaa saddexdaasaa lagu dhufanaya markaa toddobadiiyo koob iyo labaatan bay noqonaysaa koob iyo labaatanka ayaa waxaa lagu sii dhufanayaa haddana lixdii la kulmaya banaadki iyo banaatulminigii ummad iyo jadooyinki iyo zawjaankii lixdaasaa lagu dhufanaya boqol iyo lix iyo labaatan so sidaa maaha koob iyo labaatan marka lagu dhufto lix sagaalkii baa loo geynaya boqol iyo shan iyo soddon ayay noqonayaan meelahaasay masalooyinkiisa gaadsiiyaan marka haddaba wuxuu sheekhu yidhi wain kaana haddii la helo mid duu farada falahu lakar wuxuu leeyahy ka badan min sudusi tarika tarikada suduskeed wa hulus albaaqi iyo inta baaqiga soo hadhay huluskeed walmuqaasamati iyo la qaybsi tooda badan ayuu ayuun buu qaadanaya wallahu aclam halkaa inoogu jeedo waxaynu ku dhex jirnay awowga dhexalkiisii awowga iyo walaaluhu markay kulmaan dhexalkoodii ayaynu ku dhex jirnay markaa laba xaaladood baynu kala qaadnayo mar uu duu farad la joogo oo mid farad wax ku dhexlaa uu la joogo iyo mar aanu la joogin marka waxaanu idhi haddii uu duu farad la joogo kaa faradkani markuu faradkiisa qaato waxa baaqiga ah ee soo hadha ayaa wuxuu qaadanayaa yani marka ay kuwa faradka faradkooda qaataan ayaa hadduu sudusu tarika tarikadoo dhammaanta isku wada jirta sudus suduskeeda hadduu khayr badan yahi u badan yahay kaasuu qaadanaya haddii uu fiican yahay hulusulbaaqi inta soo hadhay baaqigeeda huluskiisuna kaasuu qaadanaya iyo muqaasamo haddaba halkan dhowr masalo oo markaa uu qaadanayo sudus ayuu sheekhu inoogu sheegayaa waqad laa yabaqaa inaanu hadhin baa la arkaa shay-un waxba inaanu soo hadhin ayaa la arkaa wadaalika mihaalka bintayni waaba laba hablood wa ummin iyo hooyo wa zawjin iyo zawj fayufradu lahu sudusun sudus ayaa loo qadarayaa wayuzaadu fi lcawli cawlkana waa lagu ziyaadin cawl ayaana lagu ziyaadinaya masalada waqad yabqaa inuu hadhaa la arkaa duuna sudusin sudus wax ka hooseeyaa inuu hadhona waa la arkaa dalika mithaal ka bintayni waaba laba hablood iyo wa zawjin nin oo fa yufradu lahu waa loo fara waa loo qadaraya wasucaalu masaladiina waa la cawli waqad yabqaa sudusun sudus inuu soo hadhana waa la arkaa wadalika mithaal ka bintayni iyo wa ummin waa laba hablood iyo hooyo oo fa yafuuzu bihi ljaddu awowga ayaa ku guulaysan oo ku liibaani kaa wa tasqudu likhwatu walaaluhuna way dhacayaan fii haadihi alaxwaali xaalooyinkan walaaluhuna way dhacayaan waxau yihi sheekhu waxaa la arkaa marka qofka dadka fardiyaalka lehi ay fardiyaalkoodii go-naa ay qaataan inaanu awowgii waxba u soo hadhin ayaa la arkaa marka maxaa la samaynayaa markay waxba usoo hari waayeen dee suduskiisii ayaa loo soo qadaraya oo marnaba sudus kama yaraysto wa taaratan yaquudu suds almaali walaysa canhu naazilan bixaalin ayuu lahaa raxbiyadu marnaba sudus yani hoos uga degi maayo uga dhici maayo marka haddii ay waxba soo hari waayeen isaga suduskiisii waa loo qadarayaa oo masaladii waa loo soo cawlayaa misaal ahaan wuxuu inoogu sheegay mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba hablood oo u dhalay iyo hooy gabadh baa dhimato waxay ka tagtay laba hablood oo ay dhashay iyo hooyadeed iyo ninkeedii maxaa iyaguna meesha ku yaalla jad iyo ikhwana way ku yaallaan maca jaddin wa ikhwa ila dufaradkii unbuu inoo sheegay waxaana laga hadlayay jad iyo ikhwo labadaasina meesha waa joogaan masaladoodaas baa la doonaya markaa inaad dhisto habluhu maanta waxay leeyihiin hulutaan hooyadu maanta maxay leedahay sudus bay leedahay waayo farac baa jooga zawjku maanta muxuu leeyahay rubuc buu leeyahay waayo farac baa jooga markaad saddexdaa farada aada isu eegto hulutaan oo makrajkoodu saddex yahay sudus oo makrajkiisu lix yahay rubuc oo makrajkiisu afar yahay laba way tadaakulayaan iyagu oo huluka makraju huluka oo saddexaa iyo lixdu way tadaakulayaan kaa iyaga karoonun baad ku daysanaysaa waxaa isku soo hadhayaa rubuc iyo sudus bay isku soo hadhaya makraju rubuc oo afar iyo makraju sudus oo lixa tawaafuq binis baa ka dhaxeeya mid niskii qaababka kala ku dhufo afar niskoodoo laba iyo lix ku dhufanayso waa laba iyo toban haddaad lix niskoodoo laba ku dhufato saddexa ku dhufato afarna waa laba iyo toban laba iyo tobankii maxaa u hulutaana ayaa meesha yaalla sideed baa uhulutaana waa laba lixaad oo lixdiiba hulutaan hulutaankeedu afar buu noqonaya afar baa uhulutaan oo afartaa waxaad siin labadii hablood maxaa u sudusa laba ayaa u sudus ah waxaan le maxaa u rubuca rubuc horeysi maxaa u rubuca saddex saddexdaana waxaad siinaysaa zawjkii koob iyo toban baad haysaa maxaa meeshii ku soo hadhay midh baa ku soo hadhay hooyada oo sudus doonaysaana meesha way taagantahay suduskiina waa laba cawl baad markaa masalada gelinaysaa iyadoo dadkii dufaradka ahaa ay halkaa ka dhiman yahay oo la leeyahay masaladii hala buriyo dabeedna hala cawlo awowgna faraqa qabsanaya wuxuu leeyahay anigama waxba ma haya intayda halaygu daro halay cawlo isna suduskiisii baa loo soo cawlayaa oo laba ah labadaas iyo halkii hooyada ka dhinmay saddexdaasaad markaa masaladii labiyo tobankeed ku daraysa shan iyo toban bay cawlahaan ku tegeysa cawlkana waxaa laga yaabaa in qofku yidhaahdo oo xaggee lagagaba soo daraya haddii bal waxa la hayeyba labiyo toban neef ahaa xaggee lagaga soo daraya macnaha wax lagu soo darayaa ma jire masalada halkaad labiyo toban ugu qaybinaysunba shan iyo toban ugu qaybinaysaa markaa way ka yaraanaysaa oo dadkiibaa musqaani faradkoodii unbuu ka gelayaa uu ka yaraanayaa masaladan shan iyo tobankaasaad ku qaybinaysaa marka wuxuu yidhi waxaa la arkaa waqad laa yabqaa shay-un inaan waxba soo hadhin baa la arkaa intii ka dadkeedu faradkii ay faradkooda qaateen oo misaalna waa ka bintayni waa laba hablood oo hulutaan leh wa ummin hooyo oo sudus leh wa zawjin oo rubuc leh oo maca jaddin wa ikhwatin la jooga awow iyo walaalo ka waxaanu idhi labiyo toban baa lagu dhisayaa sideed hablaha ayaa qaadanaya saddexna ninkaa qaadanaya koob iyo toban hooyada hal baa kusoo aagayo mid baa ka dhimanoo waa loo soo cawlaya saddex iyo toban bay noqonaysaa suduskii jadkana waa la soo cawlayaayo waxay noqonaysaa shan iyo toban masaladu fa yufradu lahu sudusun sudus ayaa markaa fa yufradu lahu suduskii ayaa loo soo qadarayaa waizaadu masaladii waa ziya fi lcawli cawlkii ayaana la ziyaadinoo ilaa shan iyo toban bay noqonaysaa taasi waa mid fayufradu lahu waxa markaas loo qadarayaa sudusun baa loo qadaraya wayuzaadu fi lcawli cawlkiina waa lagu ziyaadin waqad yabqaa inuu hadhaa la arkaa duuna sudusin sudus wax ka hooseeya inuu hadhana waa la arkaa wadalika mihaalka bintayni waa laba hablood iyo wa zawjin oo fa yufradu lahu wa tucaal haddana waxaa jooga laba hablood oo gabadhii dhimatay ay dhashay iyo ninkeedii iyo jad iyo ikhwa imika halkan waxaa un wada yaallaa makhraju thuluhaan oo saddexa iyo makhraju rubc oo afara tabaayun baa ka dhaxeeya kawaad isku dhufanaysaa iyaga alaaa fi arbaca waa itnaa cashar labiyo toban wey labiyo tobankaasaad ugu dhisaysaa hablihii waxay qaadanayaan sideed bay qaadanayaan thuluthaana zawjkina wuxuu qaadanayaa rubuc oo saddexa hal baa soo hadhaya awowgiina wuxuu doonayay suduso labaa buu doonayey fa yufradu lahu markaa isna waa loo soo qadarayaa watucaal masaladiina waa la cawlayaayo saddex iyo toban baa masaladii maanta lagu dhisayaayo halkadi awowga ka dhiman ayuunbaa loogu soo cawlayaa taasina waa taa waqad yabqaa sudusun inuu sudus soo hadho ayaa la arkaa marka faradku faradkiisa qaato inuu sudus soo hadho ayaa la arkaa waa maxay kabintayni wa ummin waaba laba hablood oo gabaain maydku dhalay iyo hooyo maca jadin waa ikhwa mar kastaba jadkii ikhwaduna waa ku yaalaan masaladani maxay noqonaysaa waxa meeshiiba makhraju thuluthaaniyo oo saddexahiyo iyo makhraj sudusoo lixa tadaakul baa ka dhaxeeya oo lixdun baad ku dhisaysaa lixdii sudusaan thuluthaankoodii waa afaroo waxa qaadanaya labada hablood hooyaduna hal oo sudusa bay leedahay hal oo sudusa unbaa soo hadhaya kaana waxa qaadanaya awowga ayaa qaadanaya waxau markaa sheekuu yidhi waqad laa yabqaa shay-un inaanay waxba soo hadhin baa laga yaabaa marka dufaradku faradkiisa qaata ka bintayni iyo wa ummin iyo wa zawjinba weeye oo fa yufradu lahu sudusun baa loo soo qadaray wayusaadu fi lcawli cawlkana waa la ziyaadin waqad yabqaa duuna sudusin sudus wax ka yar inay soo hadhaan baa la arkaa ka bintayni iyo wa zawjinba weeye oo fa yufradu lahu waa loo qadaray suduskiyo watucaal masalada cawl baa la gelin waqad yabqaa sudusun inuu soo hadhaa la arkaa ka bintayni iyo wa umminba weeye oo fa yafuuzu bihi ljaddu awowga ayaa intaa markaa soo hadhay awowga ayaa ku guulaysan wa tasqudu likhwatu walaalihii laba iyo kuwii dhadigaaba walakhawaat fi hadihi alaxwaal way dhacayaan ee saddexda casaba weeyaan mar hadday casabo yihiinoo maalkiina dadkii eelufaradka ahaa ay dhammaysteen walaaluhu waddadooda iska cabayaan waaya walow kaana hadduu yahay walow kaana walow wujida haddii la helo maca aljaddi waxaa la helay ikhwatun iyo wa akhawaatun liabaweyni iyo waliabin faxukmu ljaddi maa sabaqa waxau yihi sheekhu haddii ay la jir la helo awowga maciisa walaalo lab iyo kuwo dhadig oo liabaweyna iyo kuwo liaba faxukmuljaddi awowga xuunkiisu maa sabaqa waa wixii noo soo hormaray wayacuddu waana tirsanayaan awlaadulabaweyni awlaadda labada aabbaa laba aabiya xagga hoyo xagga aababa meydka ay ka walaala yihiin calayhi cala aljaddi waxay u tirsan awlaadalabi awlaadda ay xagga aabba un ka walaalayihiin fi lqismati xagga qaybsiga faidaa akhada xisatahu markuu qaybkiisa qaato bal waa adeegaya fain kaana fii awlaadi labaweyni dakarun hadduu ku jiro falbaaqii inta soo hadhay lahum ayaga ayuu sugnaday wasaqada awlaadulabi aabbaha arrintiisuna way dhacayaan halkaa hore sheekhu wuxuu ina soo yidhi ida jtamaca jaddun waikhwatun waakhawaatun liabaweyni ow liabin waa marka ay kuwa ashiqadiina mar gaara la kulmaan kuwa liabkiina mar gaara ay la kulmaan halkan wuxuu inoogaga hadlayaa marka ay awowgii iyo walaalo ashiqa iyo kuwa liabiba ay meesha wada joogaan taa horena waxay markay ama ashiqo u yihiin ama ay liab u yihiin marka waxaa sheekhu uu yidhi haddii awowga ay la jiraan maciisa in walaalo lab iyo kuwo dhadig oo liabaweyn ah xagga hooyo xagga aabba meydka ay ka walaala yihiin iyo qaar ay xagga aabba ka walaala yihiinba labaduba waa la joogaan oo way kulmeen fa xukmuljaddi maa sabaqa bal hortu kala qaado awowga isaga xukunkiisu waa wixii inoo soo hormaray waxay noo soo horomaraynaa muxuu ahaa wuxuu ahaa waxa inoo soo horanmaray haddii aan duufarad la joogin dee labadii arrimood ayuunbuu kala dooranayaayo thuluthulmaal iyo muqaasama haddii uu la joogo duufaradna ka u dheef badan sudusu tarika iyo thuluthulbaaqi iyo muqaasamo saddexdaa kolba kii u dheefta badan ayuu qaadan faxukmuljaddi maa sabaqa horta waa caynkaa waxaa haddaba kaluu ina yidhi wayacuddu awlaadulabaweyni way tirsan awlaadda abaweynka bimacnaa ashiqada ahi calayhi cala aljaddi waxay u tirsan awlaadalabi fi lqismati marka la qaybsanayo kuwa ashiqadii waxay soo kaxaysan kuwa liabkaa oo saas iyagu markuu xisadiisa iyo qaybkiisa qaatana haddii ay kuwan ashiqada mid labi ku jira iyagunba iska wada qaadana kuwan laabkiina way iska dhacayaan oo masalan kuwan abaweynkaaba awowga la darramayo waxay odhanayaan dhammaan annagu horta waanu kuu simanay balqabso annagu walaalaanu nahay mar haddaanu annagu kuu siman nahay annagu walaalaha iyagan waa tirsanaynaa waa kula imanaynaa dee intoodana annagaa kaa xigno waa qaadanaynaa markaasaa ku talagal bay odhanayaan inta yadana isku bahd ahaayeenun ha eeganine isku ashiqada ahaayeen ha eeganine kuwana tirada waa noogu jiraan annagu waxaanu doonna maanu kala yeelle oo mithaal ahaan meesha waxaa isugu yimi awow iyo walaal shaqiiq ah iyo mid la-aba baa meesha isugu yimi waa masalooyinkii ay u khayrka badnayd muqaasamadu shantii masale ayay ka mid ahay markay dee ama leaab wada yihiin ama ay ashiqo wada yihiin masaladii waxaanu leeyahay saddex baynu u qaybsanaynaa adigu midkaaga qaadayna kala kaay wadadaa ka bax bay leeyihin kii markaa shaqiiq aha unbaa labadii kalena isku laba rogaya oo kan leabka ah meesha isagu ka baxaya haddii masalan ay awow iyo laba shaqiiqo iyo akh leabi meesha ay joogaan lix baa masalada loogu dhisaya awowguna labun buu qaadan inta soo hadhayna waxa qaadanaya un shaqiiqataynka saddex un baa laga dhigayaayo isna midunbuu qaadan labada kalena labada hablood unbaa qaadanaya kan liabkiina wuu iska dhacaya markaa isaguna markaa sidaas ayay u tirsanayaan isla markaa hadduu lab ku jiro kuwa dhadig kuwan shaqada hadduu lab ku jiro kuwa laabka way dhacayaan haddii ay wada dhadig sooca yihiinna isagaa xalkeeda inoo dambaysiinaya walow kaana hadduu yahay maca aljaddi ikhwatun iyo wa akhawaatun liabaweyni waliabin ayaa meesha ku kulmay oo hadda wada jooga fa xukmuljaddi maa sabaqa xukunka awowgu waa wixii inoo soo hormaray xale ardayna waxa ugu dhib badan waxaa inoo soo hormaray nin wax dhigayana kamaasiyasisa iman doonta haylasa iman doontana dee kan wax dhigayun baa la doonaya inuu ka warhayo oo isagu bal sii sheego kamaa sabaqana ardaygun baa laga rabaa wayacuddu awlaadulabaweyni kuwa abaweynkaahi waxay tirsanayaan calayhi cala ljaddi waxay u tirsanayaan awlaad alabi fi lqismati marka qaybsiga la joogo faidaa akhada xusatahu markuu awowgu qaybtiisa qaato bal waa adeegaya fain kaana fii awlaadi labaweyni ikhwadan ashiqada ah ee awlaadulabaweynka hadduu dakarun ku jiro falbaaqii lahum kuwa ashiqadaba qaadanayo lidakari milu xadi lunsayayn bay uqaadanayaan wasaqada awlaadulabi aabbaha carudiisuna way dhacayaan akhwada leabkiina way dhacayaan waa taa aynu sheegnay wa ilaa haddii kale oo aan mid labi ku jirin fataakudu lwaaxidatu takelii way qadan ila nisfi wasintaani labadii fasaacidu waktu ila hulutayni walaa yafdulu kana soo dheeraan maayo can hulutayni shay-un waqad yafdulu can nisfi inuu wax ka soo hadho ayaa la arkaayo fa yakuunu dabeedna wuxuu noqon liwlaadi labi aabbaha arurtiisa ayuu u sugnaanayaa waxau sheekhu leeyahay marka ay meeshii awowgii walaalo ashiqa iyo kuwa leabiba ay la joogaan haddii mid kuwa ashiqada uu ku jira mid labi kuwa leabka way iska soconayaan markay u tirsadaan intay tiradana u buuxiyeen ayaa haddana aanay waxba qaadanaynin oo masaladaasi waxay la mid tahay dee sidii masalan walaalihii hooyada ka xijaabayay suluskiiyo suduskiina iyo aabbuhuna xijaabayey meeshii waxa joogo walaalo iyo aabbo iyo hooyo hooyadii way xijaabayaan oo suluskii intay ka xiyaan bay suduskiinayaan isla markaa aabbaha ayaana iyaga xijaabayo oo intoodii qaadanaya oo halkaasoo kale ayuunbay masalada ay la mid tahay marka haddaba kuwii abaweynka kuma jira mid labi ee waa dumar sooca waa dhadig sooca weeye haddaba waxaa halkan loo kala qaadayaa inay mid qura tahay iyo iyo inay yihiin dhowr inay yihiin kuwan ashiqada ahi haddaba haddii ay mid qura tahay buu ihi takelii waxay qaadan ilaa nis bay buuxsanaysaa nis ayay dhammaystiranaysaa haddii ay hesho weliba weeyaan mithaal ahaan waa awow iyo ukto shaqiiqa iyo akhli aba masalada marka hore la tirsanayo dee shan baa lagu dhisayaa shanta markuu awowgu laba qaato inantii nis bay doonaysaa shantiina nis saxiixi kama jiro makhraju nis oo laba abaad ku dhufanaysaa shantii tobanbay dabeedna tegaysaa awowgu waxa uu qaadanaya halkii masaladii hore labuu ka qaatee laba laba lagu dhufto afar buu isagu qaadanaya inantuna shan bay qaadanaysaa midh baa soo hadhaya midhkaana waxa qaadanaya walaalka leabkaabaa qaadanaya markaa waa halkuu leeyahay fataakudu lwaaxidatu ila nisfi bay qaadan wasintaani fasaacidan ila hulusayn haddii ay laba iyo wax kasii badan yihiinna hulusaan bay qaadanayaan ilaa hulusaynka ayay markaa qaadanayaan iyaguna oo intay marka hore jadka la qaybsadaan oy qayb ahaan waxay ku helaan marka macal kuwan leabkaa marka madax ahaan loo tiriyo waxay ku qaataan ayay haddana ilaa hulusaanka dhamaystiranayaan ilaa hulusaanka dhamaystiranayaan oo masaladaa horeba dee cadad ru'uustooda oo shanaaka leebkoo laba laga soo qaadayo jadkoo laba laga soo qaadayo iyadoo mid laga soo qaadayo shanta ayay ku dhismaysaa marka uu isagu laba qaataa iyadana nisbay doonaysaa ilain halkan nisbay masalada iyadu ka doonaysaa markaasaa la darbinaya halkanna ilaa sulmaha ma alqismo marka waxay ku qaadata la eego sulusaanka ayaa loo dhamaystiraya labadooda masalan awow iyo laba shaqiiqo iyo alakli abah ayaa meesha jooga masaladu lix ayay ku dhismaysaa awowgu laba ayuu qaadanayaa afarta soo hadhayna shaqeetaynkaa qaadanaya oo waxba walaalka leabka ah u hadhi maayaan haddaba waa halkuu leeyahay fataakudu lwaaxidatu ila nisfi wasintaani fasaacidana ila ulutayni walaa yafdulu can ulutayni shayun ulutaanka waxba kasoo hadhi maayaan marka ay laba hablood iyo awow iyo walaal leab laba shaqiiqo markay yihiin iyo akli abah iyo awow markay yihiin awowgu labadiisa qaato inta masale lix lagu dhiso dee afarta soo hadhay waa ulutaankii oo waxa qaadanaya hablaha waxba markaa soo hadhi maayaan walaa yafdulu can ulutayni shayun waqad yafdulu can nisbi inuu niska wax ka soo hadhaan baa la arkaayo de waa masalada aan tobanka ku tasiixinay ee nidhi uktadu nis oo shana bay qaadanaysaa awowguna afar buu qaadanayaa midh baa soo hadhaya fa yakunu waxaa soo hadhay dabeed liawlaadil abi ayuu noqonaya waljaddu awowga oo maca akhawaatin walaalada dig la joogaa ka akhin buu la mid yahay oo falaa yufradu lahunna ayaga looma qadaro macahu isaga la jirkiisa ilaa fi lakdariyati masalada akdariye la yidhaahda mooyaane waya akdariyana zawjun wa ummun wa jaddun wa uktun liabawayni aw liabin dad masalada akdariye la yidhaah doonayso waa zawj iyo ummo iyo jad iyo ukto liabaweyn ama liaba falizawji nisfun buu leeyahi walilummina hulutun bay leedahay waliljadina sudusun buu leeyahi waliluktina nisfun bay leedahay fataculu masaladii ama fataculu masaladii markaa waa cawlmaysa uma intaada yaqtasimu ljaddu iyo walukta ayaa nasiibayhimaa labadoodii nasiib waxay u qaybsanayaan alaaan saddex meeloodisna lahu uluaan isagu uluaan buu qaadan iyana ulu unbay qaadanaysaa waxau sheekhu leeyahay awowgu marka uu habla walaalo habla-a la joogo ay maydka walaala yihiin maaha isaga ay walaala yihiin walaal un buu ka dhigan yahay mar haddii uu walaal ka dhigan yahay hablaha dee wax farad gaar ah lama siiyo oo ayaga farad gaara lama siiyo awowga iyagoo la jira sidii dee haddii ayagoo walaalahood la jooga walaalahoodii labaad la jooga aanay farad u qaadan jirin ayaanay farad u qaadanayn markay macal awow yihiinna laakiin masale ayuu ka soo reebay akdariye la yidhaahdo akdariya marka waa dhooqayso oo culimada qaar baa waxay yidhahdeen magacani akdar ninka weydiiyey baa akdariye la odhan jiray meeka la weydiiyey baa akdar la odhan jiray ninkaa ayaa la odhan jiray ayaa la yidhi maye gabadhu meeshay ku dhimataa la odhan jiray ama ninkaa zayd la yidhaha zayd ibnu thaabit ayay madhabtiisii ka dhooqaysayoo oo uktada dee macaljad waxba uma qadari jirin mana cawli jirin masaa'ilka jadke halkan farad iyo cawl ayaa soo galay marka akdariya ayaa lagu magacaaba ama maya zayd baaba inanta dhaxalkeedii ka qaribay oo de intuu markii hore wax siiyey nisiyinbu haddana dib uga dhooqeeyo cid kale kasoo dhexgeliyey haddaba bal midkan doonabaa nidhaahne masaladu horta waxa weeye zawj iyo hooyo gabadh baa dhimato waxay ka tagtay saygeedii iyo hooyadeed iyo awowgeed iyo walaal ay xagga abi xaggooya ka walaalima xagga aaboon ay ka walaal yihiin masalada markaad sidaa u eegto maxaa ku jira thuluth iyo sudus iyo nis intaas ayaa ku jira markaa thuluthka labada nis iyo labada sulus intaba suduska ayay ayay guda gelayaan marka masaladii waxay ku dhismaysaa uun lix haddaba zawjkii wuxuu leeyahay nis oo ah saddex hooyadii waxay leedahay ulud oo laba ah maxaa yeelay cidda xijaabta walaala tacadiyo waladka waladkiitoona ma joogo labay leedahay awowgiina sudus buu leeyahay oo mid ah hayre cid xijaabta ayaan jirin waxa meeshii timi walaashiiba ayaan halkan taagan ayana nis bay doonaysaa waayo cid markaa xijaabtiyo cid casabaysaa toona ma joogte niskaygii baan rabaabay tidhi fataculu masaladii waa cawlmaysaayoo nasiibka ukhtada ayay ku cawlmaysaa oo nasiibka uktadao maxay ah saddex sagaal bay markaa masale tegaysaa halkii lixdii waad ka dayno sagaal baad masalada ka dhisaysaa sagaalka marka ay ka dhisanto ee zawjka aada siiso saddexdiisii hooyadana aada labadeedii siiso ayaa awowgii inantiina saddex baa halkan u yaalla awowgiina halkanuu marku haystaa awowgii ayaa dabeedna inantii isku soo rogaya oo dabeedna odhanaya dee waynu simanahay oo way isku dhowdhownahaye meesha da isugu keendalaawo dee sidii loo qaybsan jiray aynu u qaybsanno anna aan markaa dee labanlaab qaata aadna midun qaado dabeedna afartii baa la siri u qaybiy oo isagii baa la sixgeliyo afartii ayaa la siri sidii ugu qaybiy dee afar aslaas uma qaybsanto si saxiixa uguma qaybsanto idan way ka jabaysaa kasri baa masaladii ka gelaya haddii markaa u kitaabku inoo keeni doonaaye waxa ka jaba iyo dadku ka jabay baa laysu eegaa nisbooyinkii baa laysu eega imika tabaayun baa ka dhexeeya afar iyo saddex saddexdaa markaa cadruusta baad qaadayo sagaalkii ayaad ku dhufan waxay kuu noqonaysaa toddoba iyo labaatan waxaad odhan markaa qofkii masaladii hore wax ku lahaa akhadahu madruuban fima rufica fiiha wixii masalada lagu kor yeelay ayuun baad ugu dhufanaysaa zawjku masaladii hore muxuu ku lahaa saddex buu ku lahaa saddexun baa saddex ugu dhufan sagaal buu isagoo halkaa ula baxay hooyadu maxay ku lahayd laba labadun saddex ugu dhufo lix bay iyana halkaa ula baxaysaa imise ayaa soo hadhay marka laga saaray sagaal iyo marka laga saaray iyo lix afar iyo toban baa soo hadhay afar iyo tobankaasay dabeetana sidii la doonayo u qaybsanaya awowguna wuxuu qaadanu sideed uktaduna waxay qaadanaysaa afar soo sidaa maaha labiyo toban baa soo hadhayo uktaduna waxay qaadanuun afar isne wuxuu qaadanayaa un sideed sideed boqol ayana afar bay qaadanaysaa marka waxaa la yii furida lahaa birixim inantan marka hore waxa waxaan loogu qadaray dee rixmnimo iyo qaraabaa la eegay waqusima baynahuma bitacsiib markii dambana casabanimo ayaa loogu qaybiyey markaa masalada la yidhaahdo akdariyadu waa masalada noocaas a weeye marka waxay ka mid tahay masalooyinka marka dhaxalka laga hadlayo mulaqabaadka la yidhaahdo ee laqab kale akdariya la yidhaahdo waataynu soo maraynay musharakadana waataynu soo maraynay haraaweintana waataynu soo maraynay kharqaa baa jirta o umulfuruuq baa jirta oo aad bay u fara badan yihiin masalooyinka iyagu leh laqabyaalka ama kuy lafdeeda